الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وحين كسو جري baababka ugu dambeeyey asbaabta waxyaabaha bannaan iyo kuwa aan bannaanayn iyo shaygu goorta uu sabab noqonayo goortaan u noqonahay iyo xukumka ay leeyihiin qaala almu'alifu raximahu llah baabun man tabaraka bishajaratin aw xajarin wanaxwihima baabun haadaa baabunkani baab weeye man tabaraka qofka ka baraka dalba bishajaratin geed aw xajarin ama dhagax wanaxwihimaa iyo waxyaabaha la midka ah sida buqcad ama meel iyo qabri iyo wixii la mid ah hee ay faqad ashraka shirki buu sameeyey weeye macnuhu oo mantan haddii shardiyo laga dhigo mantaasi haddii shardiyo laga dhigo jawaabtu way xadfan tahay marka lasoo qadarana wuxuu noqonayaa faqad ashraka ama fahuwa mushrikun qofka sidaa yeelaa shirki buu sameeyey marka baabkanina isaguna wuxuu xidhiidh la sii leeyahay abwaabtii asbaabta ku saabsanayd baabab kaleoo kitaabka xaggiisa dambe ana waynu arki doonaa insha allahu tacaala mantaa si kalena waa loo macnayn karaa waxaa laga dhigi karaa is mawsuul marka waxba looma baahna jawaab in lasoo qadaro macnuu noqonayaa baabu man tabaraka ay baabu bayaani aladii tabaraka bishajaratin aw xajarin wanaxwihima wuxuu baabu yahay caddaynta la caddaynaya xukumka qofka geed ama dhagax ama waxyaabaha la midkaa ka barakaysta kelmaddaasi tabarakana waa tafacul oo min albarakati marka tabaruku waxaa looga jeedaa ay talabu lbaraka baraka in la doono oo la dalbo weeye barakadana marka la eego asalka ishtiqaaqeediiyo halka laga keenay waxa uu noqonayaa alkathratu walusuum yani asal ahaan kelmaddaasi waxay u noqotaa labada macne alkahra walusuum shaygu inuu bato iyo inuu markaa joogto noqdo meesha laasimo sidaa awgeed baa halka biyuhu isugu yimaadaan ama biyuhu ku jiraan ee laga cabo ee lagu soo gaadho la yidhaahdaa albirka inaguna barkad baynu nidhaahnaa waayo biyihii baa ku badan isla markaana fadhiyo oo halkaa ku jira wakadalika awrku marka uu fadhiistana waxay yidhaahdaan baraka albaciir ama buruuku lbaciir sababtu waxay tahay halkaa uu fadhiista wuu laasimayaa halkaasuu dee joogayaa muddo mar haddii uu fadhiistay sidaa awgeed baa marka la leeyahy waxaasi wuu barakaysan yahay ama barakada macnaheedu wuxuu noqonayaa kahrat اlkhayr fi الshayi wa hubuutuhu fiih shaygaa barakada loo nisbeeyey ama lagu sheegay macnaheedu waxa weeye khayrkaa ku badan waanu ku sugan yahay oo wuu biyo dhigay marka la leeyahy waxaas wuu barakaysan yahay yani khayrkiisaa badan weeyo weliba joogto ah haddaba dhowr qodob baa muhiima in la ogaado halkan qodobka koowaad wuxuu yahay cidda wax barakaysa ee khayrkiisa badisa isla markaana joogta ka dhigta waa huwa allahu waxdah laa shariika lah ilaahay unbaa jalla wacalaa wax barakeeya cid kale oo wax barakayn kartaa ma jirto waxaana u daliila qur-aanka waxaynu ku aragnay tabaaraka aladii biyadihi lmulku tabaaraka aladii nazala alfurqaana iyadoo ilaahay tabaaraka isku sifaynayo waxaa khayrkiisu batay oo weynaaday allaha markaa furqaan soo dejiyey allaha mulkigu gacantiisa ku jiro waxaa rabbi yidhi jala wacalaa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah aladii baaraknaa xawlah hareerihiisa aanu barakaynay markaa barakayntii ilaahay jala wacalaa isagaa isu tiiriyey wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu waxaa ilaahay iga dhigay mid barakaysan meel kastoon joogo sidaa inuu yidhi baa ilaahay ka sheegay nebi ciise calayhi salaam cidda barakaysayna huwa allahu waxda waaya sidaa awgeed baa cid makhluuqa ka midi ma sheegan karto ama ma odhan karto anaa wax barakaynaya xoolihiinaan barakaynayaa awlaadiinaan barakaynayaa waariku ficlakum ficilkiinaan barakaynayaa cid makhluuqa ka midi ma odhan karto waayo ilaahay unbaa horta wax barakay qodobka labaad ilaahay jalla wacalaa waxyaabaha qaar buu barakadaasi geliyaa waxay noqon kartaa waxyaabaha ilaahay barakaynaya amaakin iyo goobo waxay noqon kartaa asmaan iyo wakhtiyo waxaa kaloo ay noqon kartaa acyaan iyo waxyaabo kale marka shayga kolkaa la odhanayo wuu barakaysan yahay wax walba waxaan uu barakaysan yahy la yskama odhan karo dadkuna halkaa waxaad mooddaa inay aada iyo aada u dhayalsadaan wax walba wuu barakaysan yahay la yskama odhan karo wixii daliil loo hayo inuu barakaysan yahay ayuunbaa lagu sheegi karaa barako waayo shaygani barako ma leeya mise ma laha waa wax qeyb oo inaga maqan sidaa awgeed wakhtiga aynu odhan karno shaygani waa wax barakaysan waa marka aynu daliil u hayno faqad daliilu min alkitaabi wasunna daliil kitaabka ku jira ama sunnada waxyaabo fara badan baa jira oo barako sharcigu ku sheegay waxaa ka mida tusaale ahaan beytulxaraamka hareeraha masjidulaqsa waxaa ka mid ah kitaabkan qur-aanka ah haadaa kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun waa mid barakaysan oo khayrkiisu badan yahay uu joogtay sidii loo eegaba qofka muslimkaa qudhiisu baraku leeyihi ina min ashajari lamaa barakatuhu ka barakati lmuslim akhbiruuniiha maa hiya yacnii axaadiidta way ku soo aroortay dhirta waxaa ka mida geed barakadiisu barakada muslimka oo kale ay tahay markaa calaa kulli xaal wixii sharcigu barako geliyey ayuunbaa barako lagu sheegi karaa waa qodob labaad qodobka saddexaad wixii barako lehe ay sugnaatay inuu barako leeyahay kayfa yutabaraku minhu sidee looga barakaysanaya sidii la doono looga barakaysan maayo bal waxaa looga barakaysanayaa sidii sharcigu uu faray ama uu sheegay waa daabit kaloo muhiima wixii barako leh sida mashruuca ah ee sharcigu sheegay baa looga barakaysanaya sidii la doono maaha oo tusaale ahaan soo lama odhan masjidulxaraamku baraku leeyahay dee sida looga barakaysanaya in gidaarada la ysku duugo maaha ama albaabada la ysku duugo waa in lagu cibaadaysto oo lagu tukado oo la joogo goobtaa khayrka ilaahay dhigay laga faa'iidaysto qofka muslimkaahi baraku leeyahay sidee looga barakaysanayaa waxaa looga barakaysanayaa ilaahay dartii in loo jeclaado khayrka loo kaashado oo haddii cilmi uu ku dheer yahay cilmiga laga qaato oo camal wanaagsan hadduu ku dheer yahay lagaga daydo khayrka iyo wanaagga siyaabahaasaa looga barakaysanaya marka barakadan qofka muslimkaa lagu sheegay waa barakatu camal wamaa macahu min alislaami waliimaan waa barako ku saabsan camalkan fiican ee uu la imanayo iyo islaamnimadan iyo iimaankan ilaahay siiyey jala wacala sidaasaana looga barakaysanaya waay iyo wixii kale sharciga ku soo arooray laakiin marka la yidhi muslimku wuu barakaysan yahay maaha in la ysku xoqayo o la ysku duugayo yaa laa maaha nin baa beri wuxuu igu yidhi anoo kitaabu tawxiidka dhigahaya beri dhoweyd baan xajay buu yidhi wuu dhintay ninka imika allah u naxariistay ii sheegayo dabadeetana wuxuu idhi ninaanu isnaqaanayo jindheera ayuunbaa annagoo dawaafaynoo meelaha joogna maka igu soo baxay buu yidhi wuu igu dhegdhegay buu yidhi gow waar waa sidee waan kaa barakaysanayaa yaa wuxuu yidhi saasuu isugu kay masaxaa wuu igu dhegdhegaa oo saasuu isugu kay xoqaa buu yidhi arbali sii daa yaa marka calaa kulli xaal sidaa loogama barakaysanayo qofka barakada ilaahay jala wacalaa ambiyada iyo rususha uu geliyey iyaga barakadoodu barakatu daat bay ahayd macal daatadoodaa barakaysnayd sidaa awgeed baa aahaarta saali ambiyada waa laga barakaysan karayay waxaana u daliila rasuulkeenna moxameda calayhi الsalaatu wasalaam aahaartiisa hadday noqoto dhididkiisa iyo candhuuftiisa iyo biyaha uu ku weysaysto iyo dharkiisa iyo timihiisa intaba saxaabadu way ka barakaysan jireen waayo barakada rusushiiyo ambiyadu waxay ahayd barakatu daatiya xataa daatadoodaa barakaysnayd amaa dadka kale ee muslimiinta barakadoodu maaha barakatu daatin barako jirhkooda ama ka sarraysa oo halkan ka da-aysa ma aha ee waa barako camalka iyo iimaanka ilaahay siiye ku saabsan barakadaa ilaahay rusushiiyo ambiyada siiyey u gudbi mayso saalixiinta iyo dadka kale saa awgeed baa saxaabadii rasuulku rasuulka way ka barakaysan jireen calayhi الsalaatu wasalaam laakiin rasuulka dabadii cid kale kamay barakaysan abubakar baanay ka barakaysan oo ummadda ugu fadli badnaa bacda nebiyiha walaa cumar baanay ka barakaysan walaa saxaabadii kale qiimaha badnayd baanay ka barakaysan in markaa la idhaha qof walba barakadiisu waa barakatu daate ha laga barakaysto ha la ysku masaxana waa madaahibta suufiyada qaldan weeye usuusha markaa noocaasa ah in la fahmaa waa lagama maarmaan qofka ka barakaysta buuhi geed ama dhagax wanaxwihimaa iyo waxyaabaha la midka ah sida goob gaara ama qabri ama shay kala uun qofkaasi shirki buu sameeyey shirkigaasi ma kii weynaabaa mise waa kii yaraa yani waxa weeye qad yakuunu akbara waqad yakuunu asqara shirki horta qofkani muxuu sameeyey dhirta ama dhagaxyaanta ama xabaalaha ka barakaysanaya lianna waxaan sabab ahayn laa sharcan walaa qadaran ayuu sabab ka dhigay oo wuxuu leeyahay inaan xabaashaa iyo ciiddaa isku masaxaan barake iyo khayr ka helaya dee maxaa u daliila ya wax daliil ma jiro marka halkaasaa asbaabtii uu kaga xidhan yahay baabkan hore aynu soo maray qaacidadiina hore waa inagii usoo sheegnay haddii kolkaa waxyaabahan aan barakada lahayn ee uu ka barakaysanayo uu markaa aaminsan yahay inay barakadiiyo khayrka sideeda u keenayso oo uu dabadeeta sidaa ugu dhowaanayo cibaado uu ku siinayo fahada shirkun akbar haddii laakiin uu sabab ka aaminsan yahay uu isleeya sabab bay u tahay barakadii waa sababaad barakadii ilaahay ku helayso oad ku gaadhayso wixiina wax sharcan barakale aanu ahayn fahada shirkun asqar shirki asqar uu noqonaya wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi tacaala wuxuu baabu yahay hadalka rabbi yidhi macnihiisa afara'aytum bal ka warrama allaata laata ka warrama waalcuzaa cuzana ka warrama ومناata manaatana ka warama manaatihii aلثaaliثaةa saddexaad ee alukhraa liidatay macnuhu waxa weeye nafacat wax maydin tartay aw darat ama dhib ma keentay xataa takuuna shurakaaءa lilahi tacaala ilaa ilaahay la berber joojiyo dhib iyo dheefina midna ma leedahay jawaabtu waa may oo iyaga qudhowdaa taa markaa arkaayi inaanay dhib iyo dheef midnaba lahayn allaata saddexdan iyo alcuza iyo manaata waa saddex sanam oo asnaamtii ugu waaweyneed ee ugu caamsanayd ka mid a markaa sanamkaa laata la yidhaahdaa asalkiisu wuxuu ahaa baa la yidhaha dhagax weyn oo cad oo naqshadaysan kaa dabadeetana dee kolkii dambe way caabudeen guri bay ka dul dhiseen daahiyay u sameeyeen sadano iyo dad maaragta ilaaliyo ka shaqeeya ayay u sameeyeen daarad weyn buu lahaa daa'if meesha la yidhaahdo ama reer daa'if baa aada u caabudi jiray nimankii bani thaqiif la odhan jiray iyo ciddii raacsan waxaanu sanamkaasi daa'iftaa qudheeda ayuu maaragtay yaallay waa kii ninkii shaacirka lahaa lahaa wafarat thaqiifun ilaa laatiha bimunqalibi alkhaa'ibi alkhaasiri waanay ku faani jireenoo inay sanamkaa iska leeyihiin macno labaadna waa lagu fasiray dib buu ka iman doonaa markaa sanam weynuun buu ahaa ahlulcilmigu waxay sheegaan qoladii caabudi jirtay markay islaamtay inuu rasuulku u diray calayhi salaatu wasalaam shucba almugiira ibnu shucba saxaabigii la odhan jiray oo uu dumiyey wixii meesha ka dhisnaa iyo sanamkii iyo wax alla wixii dabkana uu suray waxaanay markaa magaca uga soo ishtiqaaqeen gaaladii caabudaysay allah magaca ilaahee allaah bay uga soo qaateen walcuzaa cuzana ka warrama cuzina waxay ahayd isna sanam caana waxaa caabudi jiray quraysh iyo markaa ciddii ku waafaqda qurayshna aada iyo aada bay ugu faani jirtay asalkiisuna dhir buu ahaa baa la yidhi saddex geed oo qudhaca laakiin markii dambe la tadawuriyey oo dhismo laga dul sameeyey oo daahiye loo sameeyey oo sadano loo sameeyey oo ilaahay keyrkii la caabudi jiray quraysh baana ka mid ahay dadkii caabudi jiray maalinkii uxud waa kii dhawaaqayey abuu sufyaan ee lahaa lana alcuzaa walaa cuza lakum cuza aanu leenahay idinkuse cuza ma lihidi waaye waxaana ahlulcilmigu idhaahdaan magaca waxay uga soo jeexeen alcasiiz magaca ilaahay alcasiis bay uga soo jeexeen markaa waxaynu ka garannay laata asalkeedu inuu dhagax ahaa alcuzaana asalkeedu inuu ahaa maxay dhir inuu ahaa waa manaatana ka warrama manaatana isna wuxuu ahaa sanam meel maka iyo madiine udhaxaysa oo li jiray oo carab fara badan oo aws iyo khasraj iyo ay uga horeeyaan ay caabudi jireen waay isaga qudhiisuna asalkiisu dhagax buu ahaa bay ahlulcilmigu yidhaahdaan marka manaatana waxaa loogu magacaabay ishtiqaaq ama jeexid looga soo jeexay magaca ilaahay almanaan ama manaato waxaa loogu magacaabay likahrati maa yumnaa xawlahu min addimaa dhiigaga faraha badan ee lagu agdaadinayay iyo xoolaha badan ee lagu gowracayay darteed baa manaato loo yidhina waa leyidhi manaatihii athaalithata saddexaad ee alukhraa ee alwadiica liidate weeye xaqirayd ka warrama macnihii wax maydin tartay iyada markii dhulka lala simaayey ma isdifaacday ciddii caabudaysa wax ma u tartay ciddii ka soo hor jeedae duminaysa wax ma yeeshay waa maya alla waxay haysaa ma jirto caaddaa ka caabudaysaan weeye ee ilaahay cibaadada u gaar yeesha alcuzaana rasuulku wuxuu u diray calayhi asalaatu wasalaam khaalid ibnu lwaliid buu u diray markaasaa dabadeetana meeshii uu soo dumiyey dhisme iyo wixii ku yaallo baaba-a kaga soo dhigo wuu ka soo noqday rasuulkuu ku soo noqdo maxaad samaysay sidaa ku noqo buu yihi maa sanacta shay waxba maad samayna ku noqo uu ku noqday mar alle markay arkeen isagoo soo socda ayay sadanad iyo kuwii meesha joogay qayliye yaa cuzaa yaa cuzaa yaa cuzaada iyagoosay buurtii fuuday dabeetana gabadh qaawan oo timo dheeroo sidaa ciid isugu qayaysa halkii kasoo booday waa shaydaanadii la hadli jirtay ay caabudi jireen baa ahayd moogta yaa kolkaasuu seeftii kurka kaga gooyey markii rasuulka uu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi tilka alcuza waxba qori iyo gidaar meel laga taagay iyo waxani waa iska gidaar iyo qori uuni taasay ahayd wixii ay caabudayeen shaydaanadaasay ahayd halkaa ordaysay waxay caabudi jireen markay doonta la hadli jirtay xadiidkaasina wuu sugan yaho waa xasan weeye shaahidku waxa weeye gaaladu sanamadan way caabudi jireen kala duwan oo waxbay u gowrici jireen oo cibaadooyin fara badan oo kale way way weynayn jireen cibaadooyin badan bay markaa u leexin jireen cibaadooyinkaas sababtay ugu leexinayeen waxaa waxaa markaa ay ahayd barakay ka doonayeen barako soo maqli maysaan waxay ka doonayeen hee baraka inay ka helaan oo xoolahooda iyo markaa caafimaadkooda iyo jirhkooda iyo adduunkooda ay u barakayso oo ilaahay agtiisa u shafaaco qaado oo ilaahay u dhoweyso ayay markaa doonayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah wayaquuluuna haaulaai shufacaauna cinda allah ilan qur-aanku wuu isfasirayaa marka waxyaabihii ay ka doonayeen baa barakadaasi ayay ahayd qaala wuxuu uhi wacan abi waaqidin ilayhiyi radia allahu canhu qaala saxaabigaa la odhan jiray abi waaqid allaythi waxaa laga wariyey can abi waaqid ay ruwiya waxaa laga wariyey can abi waaqid allaythi radia allahu canhu yah magiciisana waxaa la odhan jiray alxaaris ibnu cawf waa lagu sheegay khilaaf baa ku jira wuxuu ka mid ahaa saxaabadii islaamtay markii maka la furtay qaala wuxuu ihi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay maciisa ayaanu baxnay sala allahu calayhi wasalama ilaa xunaynin xunayn meesha laydhaa baanu u baxnay xunaynna waa meel u dhaxaysa maka iyo daa'if waana meesha ilaahay qur-aanka ku sheegay wa yowma xunaynin sababtuu rasuulku xaggaa ugu baxayna waxay ahayd markii maka uu furtay ayuu maqlay dhinacaa xunayn iyo agagaarkeeda inay jiraan markaa carab isku urursanayso doonaysa inay rasuulka la dagaalanto calayhi salaatu wasalaam dabadeetana wuu ka gaadhsiiyey rasuulka oo markiiba isagoo ciidan badan wataa ayuu duulaan ku qaaday xunayn baanu u baxnay wanaxnu annaga oo xudathaau cahdin bikufrin gaalnimo wakhtiga iyagu ku soo dhowaaday oo waxa weeye yacnii dhowaanuun gaalnimo ka yimi oo dhowaan aanu soo islaamnay waayo markii maka la furtay islaameen isla markiibana waa kan rasuulku dagaalka qaaday calayhi salaatu wasalaam waxaa taasi ay tusinaysaa saxaabadii kale hore u islaamay iyagoo arrinkan soo socda inaanu ka qarsoonayn waata kale rasuulku wuxuu sheegayaa cudurdaarkii ku kalifay arrinkan soo socda ama sababta uu uga qarsoomay cudathaau cahdin bikufrin gaalnimaanu dhowaan ka nimi oo dhowaan baanu soo islaamnay buu yidhi walilmushrikiina gaaladuna waxay lahaayeen sidratun geed goba oo yackufuuna ay ku nagaadaan cindahaa agteeda yacnii nagaansho cibaado iyo weyneyna oo wayanuutuuna ay sudhaan oy ka laalaadiyaan bihaa iyadaba aslixatahum hubkooda hubka waxay u sudhanayeen maaha inay iskaga tiirinayinuune calaa wajhi tacdiimi wa tabaruk iyagoo weyneynaya oo ka barakaysanaya hubka sudhanaya waayo waxay aaminsanaayeen geedan gaarka ah hubka la sudhaa inuu barakoobayo oo barakadii geedda uu markaa ka qaadayo oo halka lagu fiiqa aanu maaragtay kala goynayo oo uu fiicnaanayo ayay aaminsanayeen yuqaalu lahaa geeddaasoo la idhaahda daatu anwaatin geeddii u saaxiibka ahayd waxyaabaa la sudho geeddii maraqyale ama wax la sudhan jiray markaa sidaa aada aragto mushrikiintu geedkan way caabudayeen saddexdaa arrin baanay markaa u samaynayeen inay weyneeyaan inay ku dulnagaadaan inay ka barakaystaan fa fii hada bayaanu ana cibaadatahum laha biاltacdiimi wاlcukuufi wاltabaruki wa bihadihi اlumuuri halaaثati cubidat اlashjaaru wanaxwuha sida fatxu majiidkaba uu ku yidhi ku duulnagaashahana waxaynu nidhi maaha inay iska dul joogeen ama iska harhsanayeene ama dugsi ay ka dhiganayeene waa cuquufu tacdiimin wa taqarubin wata wa cibaada yacnii way caabudayeenoo way weyneynayeenoo way ka barakaysanayeenoo cibaadadii bay u leexinayeen wey markaa ilaah kale oo ilaaha xaqa aan ahayn bay ka dhiganayeen famararnaa waxaanu soo marray buu ihi saxaabigu bisidratin geed goba ayaanu soo marray wa qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo ijcal lanaa noo yeel annagana oo noo sharci garee daata anwaatin geed aanu waxyaaba sursudhanno kamaa lahum sida iyaguba u leeyihiin daatu anwaat geeday wax sursudhaan sida iyaguba u leeyihiin gaaladuba waa kuwan markaale waxyaab geeday wax sursudhaane yaa annagana noo samee geed aanu wax sudhanno wa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam allaahu akbar ilaahay baa weyn ay allaahu akbar wa acdam min an yushraka bih ilaahay baa ka weyn in loo shirki sameeyo inaha sunan waa wadooyin inahaa tani aa ku tirawdeen assunan waa wadooyin yani wadooyinkii xumaa ee dadkii hore ay mareen qultum waxaad tidhaahdeen waladii allaha ayaan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirta e kamaa qaalat sidii ay tidhi banuu israa'iila reer banuu israa'iil muusa muuse ay ugu yidhaahdeen ijcal lanaa noo yeel ilaahan macbuud kamaa lahum aaliha siday kuwanba ilaahya u leeyihin qaala wuxuu uhi innakum idinku qowmun duul baatin tajhaluuna jaahilnimo samaynaayo latarkabunna waxaa fuuli doontaan sanana man kaana qablakum dadkii idinka horeeyay waddadoodii sanana haddii la idhaahdo waa mufrad sanan ka fananin wa sababin waa mufrado waa wado qura sunanna waa la akhriyay haddii sunan la idhaayo siinka la godana waa jamaco waa duruq weeye latarkabunna waxaa fuuli doontaan oo mari doontaan sunana man kaana qablakum wadooyinkii dadkii idinka horreeyey ay duruqahum wa manaahijahum rawaahu tirmidiyu wa saxaxah tirmidi baa wariyey waanuu saxiixiyey marka imaamu tirmidi iyo keyrkiiba way wariyeen xadiidkan waana xadiid saxiix oo ahlulcilmigu ay saxiixiyeen waana xadiid faa'iidooyin badan halka uu ka quseeyo baabkana waxa weeyaan saxaabadu markii ay weydiisteen qaarkood geeddaasi waxay doonayeen inay ka barakaystaan oo markaa baraka ay ka helaan waxaana arrinkaa ku kalifay yacnii inay dhowaan soo islaameen iyo inay moodayeen wax wanaagsan wax fiican bay u haysteen arrinka noocaas laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ku inkiray arrinkaa aada iyo aada ayuu ugu inkiray masaa'ilkaa sharaxa xadiidkuna wuu ku imanayaa wixii kale ee laga qaadanayaa masaa'ilka ayuu ku jira qaala wuxuu uhi fiihi masaa'ilu alulaa tafsiiru aayati najmi aayaddaa suuratu najmi tafsiirkeeda weeye waxyaabahay gaaladu siinaysay sanamada ay ka mid ahayd inay ka barakaystaan barakaysigaa ay sanamada u leexinayeenna kii akbar shirkigii akbarka ahaa buu ahaa oo sababun kamay aaminsanayne yacni waxa weeyaan cibaaday siinayeen ay u leexinayeen oo way u dhowaanayeen dadka xabaalaha caabudaana waa nooca ay sameeyaan oo dadkan imaka cubaadulqubuurka la ydhaha xabaalaha ku talax taga ama ka barakaysta barakay ka dalbayaan waa tabaruk bay ku odhanayaan qaar baa beri nagu yihi tacabud iyo tabaruk baa kala jira kani waa tabaruk kolkaasaanu ku nidhi maxaa u daliilaa in laga barakaysanayo maa daliil waxay laga barakaysanaya ama barako laga dalbayo qudheedu daliil bay u baahan tahay maxaa u daliila in laga barakaysanayo markaa waxay sameeyaan xabaal buu ka barakaysanaya hadduu sababun ka aaminsan yahayna waa shirki asqar ah haddii uu cibaadaba siinaayo qofkan aasan oo u weyneynayo oo maaragtay baryayana oo leeyahy waa sido ka dhigayo ilaahay baan usii marayaa leeyahayna dee waaba shirkigii weynaa waana sidaa ka muuqata xaalka qubuuriyada sidaa awgeed baa maxay sameeyaan qaarkood xabaashay isku duugayaan dhagaxyaantay isku duugaan ka sarraysa ciidday rartaan qaarkood xataa meelaha ku dhadhow iska daa qabriga meelaha ku dhadhow bay isku masaxaan oy galgashaan oy ciidda ka rartaan xataa qaarkood dhirta meelaha ku dhadhow xabaasha ee meelaha dhankaa ka xigta ama hareeraha ayay isku masaxaan oo waxay dhaahdaan maa jaawara alcadiima fa huwa cadiim ya wax weyn wixii la jaari isna wuu weyn yahay bay ku leeyihin ma garata marka aagoo dhami u barakoobay buu ku leeyahy oo barakadii ninkan meesha ku aasan ama qofkan ku aasan ayaa ka soo fooraacday aagoo dhan oo meeshoo dhan wada gaadhay ya waa khuraafaad waxaas athaaniya masalada labaad macrifatu suurati اlamri arrinka suuradiisa waa in la garta aladii kaasoo dalabuu ay saxaabada qaarkood codsadeen oo suurada waxay codsadeen wuxuu ahaa geeday ka barakaystaan bay rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiisteen inuu u sameeyo markay geeddii gaaladu ay samayn jireen xasuusteen geeddana nagana nooga yeel sideedabana qofku hadduu caado xun ama harin xun samaynaayo dee laguma daydo lagagama daydo ee waa la yska dhaafaa markaa kuwan mushrikiintu maxay samaynayeen caado xun iyo shirki bay samaynayeen soo maa lagagama dayanayo imanka maalmahan waxaa aragteen oo dadka qaar baa durbaano garaacaya oo la dhalashadii nebigaanu u dabaaldegaynaa calayhi salaatu wasalaam marka la weydiiye waxaa u daliilkaa waxyaabahay sheegaan waxaa ka mid ah gaaladuba dhalashadii nebi ciise way u dabaaldegtaa inaguna miyaynaan u dabaaldegay nebigeena de gaaladu ma daliil bay uhaysaa waayi ma gaalaynu ku dayanaa ficilkoodu ma xujaa laa athalitha masalada saddexaad kownuhum waa ahaantay ahaayeen saxaabadaasi lam yafcaluu kuwa aan samayn oo ficlan geeddii kamay barakaysan wixiina halkiibay kaga joogsadeen waayo markii rasuulku u diiday calayhi salaatu wasalaam oo arrintaa weliba adkeeyey ee uu u muujiyey aada inay u qaldan tahay bay ka joogsadeen alraabica kownuhum u ahaantay ahaayeen saxaabadu qasaduu kuwa u qasdiyey ataqaruba ila allaahi bidaalik arrinkaa inay ilaahay ugu dhowaadaan bay markaa u qasdiyeen oo ujeeddadoodu ahayd bidaalika ay bitacliiqi alaslixati wa naxwiha cala ashajara hubka iyo seefaha iyo wixii la mida in geedda laga laalaadiyo oo sidaa lagaga barakaysto in ilaahay ay ugu dhowaadaan bay iyagu rabeen lidannihim waayo waxay u malaynayeen annahu yuxibuhu ilaahay inuu arrinkaa jecel yahay wax wanaagsan oo khayr ay moodayeen waayo hadday ogaan lahaayeen wax xun inuu yahay oo macsiyo ilaahay necab yahay lagama yaabana may arrinkaa dama damceen rasuulkana may weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam waxaa halkaa laga qaadanayaa shay muxaram ah bal ee shirki ah inuu qofku moodi karo wax wanaagsan oo maca alasafi shadiid waxaa jira waxyaabo shirki ah oo maanta bulshadeenna ku dhex faafsan xaaraan iyo shirki inuu yo iska daayo dadka qaar wax wanaagsan ee u haystaan oo fiican waxaaba ka mid a dadka dhintay iyo awliyadiiyo in la baryo ya dadka qaar baa wax wanaagsan oo cibaada u haysta qaar baa kutubtooda ku qoray waa sunne ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada iyo dadka wanaagsan in la baryo oo gargurmad iyo gargaar la weydiistaa waa sunno ku odhanaya waxaan filayaa qaar inay waajiba gaadhsiinaya horta sunno waan hubaa qaar kutubtooda ku qoray balka war hadda waa in makhluuq la baryo oo qur-aanka oo dhami sidaynu aayaadka arki doonno uu ku sheegayo markaa dulmi iyo shirki alkhaamisa masalada shanaad annahum iyagu idaa jahiluu haddii ay ka jaahil noqdeen haadaa arrinkan waa saxaabada kuwii codsigani ka dhacay ee islaamnimada ku cusbaa fakayruhum kayrkooda dadka kala ahaaday baa awlaa uga mudnaansho badan biljahli jahliga haddii uu ka qasomay saxaabada qaarkood famaa baaluka bikayrihi gaar ahaana wakhtiyadan dambe luuqadii carabiga laga fogaaday ee kitaabkii iyo sunnadii macnahooda aan la fahmay dadku aanay waxba baran ee jahligu faafay sidaa imaka innaga sida xaalkeenu yahay oo kale suurooyinkii shirkigu inay qarsoomaan waa mid imanaysa bale shirkigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu meesha ka saarayay qudhiisii baaba dadkii ka qarsomayba asaadisa masalada lixaad ana lahum waxay lahaayeen saxaabadu min alxasanaati wanaagyaalka xaggooda iyo walwacdi yabooha bilmakfirati dembi dhaaf loo yaboohay maa laysa ligayrihim kayrkood waxaan u sugnayn oo kayrkood aanay lahayn bay iyagu lahaayeen oo maxay ku yeesheen bisababi suxba inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam la saaxiibeen oo saxaabadii rasuulka ay ahaayeen oo ciddii saxaabi ahayd fadaa'il iyo qiime iyo wanaag dadka ka dambeeya aanu helin ayuu lahaa macankaa maha maca daalika haddana ankara calayhim wuu ku inkiray rasuulkui oo wuxuu yihi allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha wuu ku inkiray markaa falinkaaru calaa kayrihim awlaa dadka kale ee shirkiga samaynaya in lagu inkiro ayaa awleysan oo ay mudan tahay weeyi waxaana halkaa ku jira iyadoo jihaad loo baxay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qalad ka dhacay mujaahidiinta barhkood uu saxaya oo qofku inuu mujaahid yahay ama uu jihaad ku jiro macnii keensan maysa qaladkiisa in laga aamuso oo la idhaahdo la sixi maayo kuwa maanta jihaadka sheegtaa jihaad ma aaminsanin inay wadaane fasaad bay wadaane waxa weeye waxaa in badan ka dhacda qaladaad waaweyn ayaa ciidamadooda iyo askartooda ka dhaca qaladkaana lama saxe waxaa la idhaha wa waa mujaahida mujaahidiinta dah halkii ay iska sixi lahaayeen ay iska toosin lahaayeen in badan waxay dhahdaan allah waa ninkani waa mujaahid goob taasuu xaadiro taasuu xaadiro taasuu xaadire miyaa lala hadli karaa kaanahu jaawaza alqandara waxaad mooddaa isagu inuu dhaafayba oo uu kaba tallaabayba xaaladii laysku inkiri lahaa waa saxaaba kuwani jihaad bay u socdaanoo rasuulkii bay la socdaan calayhi salaatu wasalaam oo jihaad bay u baxeen soo ma maca daalika rasuulku waa ku inkiraya calayhi salaatu wasalaam qaladkaa ka dhacaya ka qarsoon asaabica ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama lam yacdurhum lamra arrinka kuma kagama uguma cudur daarin waxaana looga jeedaa ay lam yatrukhum kagama tegin oo uma dayn ay lam yuqirahum kuma qirinoo dee iskagama aamusin bal radda calayhim wuxuu ku celiyey biqowlihi hadalkiisu yihi allahu akbar waa mid inaha sunan waa laba latatabicunna sanana man kaana qablakum waa saddex faqallada alamra arrinkii wuxuu ku adkeeyey bihaadihi halaati saddexdan arrin buu ku adkeeyey marka waa adkayn daran arrimaha uu rasuulku israacraaciyey calayhi salaatu wasalaam ka fogeeyo u diiday athaamina alamru lkabiiru waa arrinka weyn wahuwa almaqsuudu waa kana waana ka loo jeeday annahu rasuulku akhbara wuxuu ka warramay anna dalabahum in codsigoodani ka dalabi bani israa'iila codsiga reer banu israa'iil oo kale uu yahay codsigii reer banu israa'iil lamaa qaaluu limuusa nebi muuse markay ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaaha macbuud aanu caabudno noo yeelo markaa noo sharci garee oo siduu u yahay waxa weeye maqsuudku shay lagu xidhmo yacni oo cibaadadii wax laga siiy unbuu noqonayaa ya oo walow yaan markaa lagu magacaabin bay ilaahba yaan lagu magacaabine ilaah bay yidhaahdeen reer banu israa'iil loo samee laakiin saxaabadu ilaah noo yeelmay odhan ee geed bay yidhaahdeen laakiin geedda waxaan la siinaya waxaa ka mid ah wixii ilaahay gaarka u lahay jala wacala marka walow yaana iyagu odhan ba ilaah noo sameeya laakiin geeddan in laga barakaysto oo la dul yurursado oo sidaa mushrikiintu samaynaysay lala yimaadaa waa in ilaah laga dhigta unbay noqonaysa in ilaah laga dhigto ayay noqonaysaa halkaana waxaa laga qaadanayaa shirkigu inuu shirki yahay wixii la doono ha lagu magacaabo falismu laa yuqayiru lxaqiiqa magacu xaqiiqada ma bedelo oo haddaad tusaale ahaan imanka intaad khamri ka dheragto aada tidhaa waa isgilin nin weyn ka warran sida qaarkood laga sheegay dee waa khamrigii uun haddii waxa weeye aada maaragtay ribada cunto ood faa'iido ku sheegta ka warran miyaa xukumkii ribadu meesha ka baxaya waa maya haddii aada shirkigii samaysood magac kale u bixisaana waa sidaa dadka qaar baa intay shirki sameeyaan bay tawasul ku magacaabaan cabdilqaadir jiilaani iyo dad bay baryayaan markaasay ku leeyihin adeer shirki maaha kane waxaa la yidhaha tawasul atawasulu bilawliyaai wey ama waa tashafuc baa la yidhaha adeer ama waa maxabat lawliyaai wasaalixiin ee maaha shirki sami maa shita waxaanu leenaha waxaad doonta ku magacow waxaan xaqiiqadiisu marka la ego waa shirki waayo xaqii ilaahay keligii lahabaad makhluuq siisa ma fahanta wa ashrakta billaahi macahu hayrah ilaahayna cid kale aada la wadaajisay xaqiisii marka waa shirki weeye ataasica masalada sagaalaad ana nafya haadaa diidista arrinkan la diidaa min macnaa laa ilaaha ila allah arrinkuu ujeedaa waa kee waa ictiqaad lbarakati fi laxjaari walashjaari wagayriha yani dhirta iyo dhagaxyaanta iyo qubuurta iyo waxyaabaha in barako laga aamino arrinkaa in la diido oo meesha laga saaraa waa min macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu macnaheeduu ka mid yahay maca diqatihi iyadoo lala qabo diqiiqnimadiisa iyo wakhafaayihi qarsoonaantiisa calaa ulaa'ika kuwa uu ka qarsoomay oo waa waxyaabaha laa ilaaha ila lah diideysa waxaa ka mid ah dhirta iyo dhagaxyaanta iyo makhluuqa guud ahaan in cibaado la siiyo oo laga barakaysto oo la caabudo waa waxyaabaha laa ilaaha ila lah diideysa weeye marka waa min macnaa laa ilaaha ila allah haddana wuu ka qarsoomay sidaa awgeed baa dadka waxaa ka qarsoomi kara bal mararka qaar culimmada waxaa ka qarsoomi kara wasaa'ilka eh, tawxiidka iyo cibaadada wax ka mida ayaa ka qarsoomi kara sidaa awgeed waa in masaa'ilkan aada loo barto o la daalacdo kutubta oo lagu celceliyo wey alcaashira annahu rasuulku xalafa wuxuu ku dhaartay cala alfutya fatwadii buu ku dhaartay oo markuu u jawaabayo wuxuu ku yihi qultum waaladii nafsii biyadih wa huwa laa yaxlifu rasuulku umana dhaarto ilaa limaslaxatin maslaxad mooye wax kalena uma dhaarto oo maslaxad ay taxsiilu maslaxa dan in la keeno ayuu u dhaartaa ama dafcu madaratin wa mafsada dhibaato iyo mafsado in meesha laga saaro ayuu u dhaartaa rasuulku calayhi asalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu dhaaran kara iyadoo aan cidiba dhaarin alxaadiya cashara anna shirka shirkiga fiihi waxaa ku sugan akbaru mid weyn iyo wa asqaru mid yar baa ku sugan oo macnihii ka mida weeye shirkigu akbar iyo asqar labadaba wuu leeyahy shirkiga iyo gaalnimaduna inay akbar iyo asqar u qeybsamaan waa min usuuli ahli sunna usuusha waaweyn ahlu sunnu qabaan weeye isla markaana ay kaga faaruqeen ama kaga badbaadeen madhabu lkhawaariji nimanka khawaarijta laydhaa iyo kuwa la midka ah madhabkooda oo iyagu kufriga aan tafsiilinayna sidiisa duduubkiisa ku xambaaraya markaa shirkiga akbarka ah diinta lagaga baxayaa waa ridiya gaalnimo asqarka laakiin diinta lagaga bixi maayo waxaa ku nuqsaamaya qofka markaa iimaankiisi iyo towxiidkiisiiba aada ugu dhantaalmaya sababtu waxay tahay buu uhi liannahu maxaa yeelay saxaabadani lam yartaduu kumay ridoobin bi haada arrinkan oo wuxuu sheekhu leeyahay arrinkan ay saxaabadu rasuulka weydiisteen ee ay yidhaahdeen qaarkood ee ay yidhaahdeen ijcal lana daata anwaad muxuu ahaa ma shirki weyn bay weydiisteen mise mid asqara kolleba shirki u ahaa oo dhirtan in markaa la barakaystaa waa shirki laakiin ma kii weynaaba mise waa kii yaraa halkan sheekhu wuxuu rajaxayaa shirkiga asqarka inuu yahay sababtuna wuxuu yihi dee may ridoobin oo haddii gaalnimo ay markaa ku dhici lahaayeen rasuulku wuxuu odhan lahaa dibu ashahaata oo islaamnimadiina markaa dibu islaama gaalnimaa ku dhacdeene lagumana odhan sidaa awgeed waxa ay sameeyeen wax diinta lagaga baxayo muu ahayne wuxuu ahaa markaa shirkun asqar ahlu cilmiga barh ka midina saasay rajaxeen waa qowl ahlucilmi badan ay rajaxaan waay laakiin kitaabkiisa kale kashfu shubahaadka la idhaahdo sida ninkii dhigtay uu ku arkay sheekhu wuxuu ku tilmaamay ama uu maray waxaanay weydiisteen inuu yahay markaa shirki akbara daahirka hadalkiisu waa sidaa weeye marka kitaabkaana sidaasuu maray kana sidanuu maray in shirki akbara waxani uu ahaana bacdu ahlilcilmi baa iyaga qudhoodu qaba oo maray laakiin insha allahu sida xooga badani waa sida kitaabkan uu maray jinaabka ama dhinaca saxaabada marka la eegana sidana maaragtay ay fiican in sidan la idhaahdo oo aslam ah waayahay waxaana u daliila wuxuunbuu ahaa arrinkoodu codsi unbuu ahaa bil qowli ah oo waxay may samaynin saxaabadani dee afkunbay ka idhahaan rasuulka ilaah oo mood noo samayn dabeeta markii uu u diidayna way ka joogtameen waa ta kale eh cudurdaarna way lahaayeenoo yacni inay weydiistaanna waxaa ku kalifay xukumka arrinkan aanay markaa garanahay ahaaniya cashara masalada labiyo tobnaad qowluhum hadalka yidhaahdeen wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin iyadoo gaalnimo wakhtigaygu ka cusub yahay fiihi waxaa ku sugan ana kayrahum kayrkooda oo saxaabadii kale hore u islaamtay ahaatay laa yajalu daalika arrinkaa inaanay ka jaahil ahayn bale ay garanayeen oo yaqaaneen athaalita cashara atakbiiru waa allaahu akbar in la idhaahdo la takbiirto cinda tacajubi goolka wax lala yaabo khilaafan ay mukhaalifiina xaalaynu nahay kuwa khilaafaya liman karihahu cidda sidaa karaahsata cidda sidaa karaahsata xaalaynu markaa khilaafayno oo rasuulku wuxu uhi allahu akbar subxaana allahna waa la odhan karaa allahu akbarna waa la odhan karaa ilaahay baa wax kasta ka weyn araabica cashara sadu daraa'ici wadooyinka in la xidho wadooyinka xunxun ayaa laga qaadanayaa oo halka laga qaadanayaa waxa weeye markii ay qowl u la yimaadeen inay yidhahdeen ijcal lanaa daata anwaad rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ku inkiray manuu dayn ilaa ay ka samaynayaan oo ay ficlan samaynayaan tabaruk iyo geed ay ka dhiganayaan ma dayn markay sidaa u hadleenba waddadii buu awday oo waxa weeye wuxuu u sheegay xukunkeediiyo inaanay bannaanayn soo ma aragti waddooyinkuna waa addaraa'ic horta waa jamcu dariica waxaana looga jeedaa daraa'ica aduruqu almuusilatu ila shay waddooyinka shayga ku gaadhsiinaya daraa'icduna waa laba nooc waa daraaiciya waddooyinku gaadhsiinaya arrin matluubahoo wanaagsan waddada wax wanaagsan ku gaadhsiinaysaa lama awdaayo bal tuftaxu wa tutlab waa la yska doonayaa waana la furayaa waayo waa waddo haddaad qabato wax fiican aada ku gaadhayso waddooyinka qaarkoodna waa daraa'icun ilaa umuurin madmuuma waa waddooyin waxyaabo xunxun markaa ku gaadhsiinaya kuwa la xidhayaana kuwaa weeye oo tusaale ahaan waddadii hadday ku gaadhsiinayso inaad cibaadadii ka tagto ama zino lagu dhaco ama khamri la cabo ama waxa weeye ilaahay laga fogaado ama shirkiba la sameeyo waa la xidhayaa sidaa awgeed baa kitaabkan aynu aada uga arki doonaaye sharciga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu xidhay u awday waddooyinkii dadka shirkiga gaadhsiin lahaayoo dhan buu awday u xidhay waayo haddii la qabto shirkigaasaa markaa laay qofkii ku ridaya alkhaamisa cashara annahyu waa reebista la yska reebay can itashabuhi in la ysku shabaha biahliljaahiliyati ahluljaahiliya in la ysku shabaha waa laynoo diiday oo markuu rasuulku leeyay qultum waladii nafsii biyadihi kamaa qaalat banuu israa'iila limuusa waxa weeye nimankaasaa shabahdeen buu leeyahy waana demi lagu dhaleecaynaayo taasina waxay xambaarsan tahay taxdiir iyo nahyi la leeyahy iska ilaaliya oo ha isku shabihina nimankaa asaadisa cashara alqadabu waa in la cadhoodo cinda tacliim marka dadka wax la baraayo ee ay keensato markaa maslaxada ay keensato allahu akbar inaha sunan yani asluubkaa rasuulku isticmaalay calayhi salaatu wasalaam baa laga akhristay alqadab asaabica cashara alqaacidatu alkuliyatu qaacidada guud weeye liqowlihi baa u daliila inaha sunan waa waddooyin jidadkii dadkii hore ay mareen weeyaane xumaa qaacidadaasina waxay tahay ana kula maa kaana min sunani اlkufaari fahuwa madmuum liannahu jacala hadihi اlkalima almadmuuma min sunanihim fadala calaa ana sunnatahu madmuuma qaacidadaa guud waxay tahay wax alla wixii waddooyinka gaalada ahaa waa madmuumo waa mid dhaleecaysan weeye waayo kelmaddan ah ijcal lanaa waxay ka mid tahay sunooyinkoodii ama dadka qaar bay ka dhacday markaa waxay taasi tusinaysaa in sunnadoodu iyo waddadoodu ay tahay mid madmuuma athaamina cashara ana haadaa arrinkani calamun calaamad weeye min aclaami nubuwa ka mida calaamadaha nebinimada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya likownihi ahaantuu yahay darteed waqaca mid u dhacay kamaa akhbara sidii rasuulku uga warramay oo wuxuu ihi latarkabunna sanana man kaana qablakum waddooyinkii xumaaya dadkii hore raaceen baa idina raaci doontaan oo kori doontaan sidii baanay u dhacday imisaa makhluuq la caabuday imisaa xabaala la caabuday imisaa gooba la caabuday yacnii tiro ma leh imise qabri oo qubada laga dul dhisay oo dad ay joogaan oo ilaahay sokadii la caabudaa magaalada aynu imika joogno keliya hareeraheeda iyo dhexdeeda ka dhisan allo waxaasoo dhami waa madaahiru shirkiya muuqaalo shirkiya weeye ya waaya inkastoo dee wakhtiyada dadka maaragtay samaynaya ay kala badan yihiin oo mar kasta oo tawxiidka la fahmo dadku ay wax fahmaan ay baraarugaan shirkiyaadka iyo khuraafada iyo ziyaaraadka iyo waxyaabaha noocaasa suuqoodu wuu yaraanaya mar kasta oo dadku aqoonta diiniga iyo tawxiidka iyo barashada cilmiga ay ka fogaadaanna suuqa khuraafaadka iyo waxyaabaha noocaasi xaami buu noqonayaa oo mid aada waxa weeye suuqiisu u fiican iyo dad badan haysta ayuu noqonaya waay nin baa show beri wuxuu arkay iyadoo nin dhintay xabaashii dee meelo fog fog looga imanayo ficlan waana jirta oo xoolo badan la soo kaxaynayo lasoo ururinayo lacaga iyo xoola iyo dahab iyo diinaar iyo wax badan wax badan lagu dul gowracayo suu yaabay kolkaasuu hi axyaauna laa yursaquuna bidirhamin wa bialfi alfin tursaqu lamwaatu waa bal dadka iyagii noolaana laa yursaquuna bidirhamin shilin looma dhiibo buu shilin ya dadka iyagii noolaa shilin loo dhiibi maayo buu wa bialfi alfin tursaqu lamwaatu dadkii dhintayna malaayiin baa lagu arsaaqayaa buu taa xoolaha xoolaha faraha ale inta lasoo ururiyo xabaashooda lagu dul burburinayo ataase cashara masalada sagaal iyo tobnaad ana maa dama allahu bih ilaahay wuxuu ku dhaleeceeyey alyahuuda nimanka la ydhaha yahuudiya wanasaaraa kiristaanka fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa annahu lana arrinkaasi innagana wuu inoo sugnaaday oo barhkeen baa samayn doona ay libacdina ummaddan oo dham ima samayn doontee barh ka mida maaragtay ay samayn doono weeye sida insha allah abwaabta dambe aynuugu tegi doono marka waxaan qur-aanka ku aragteena ilaahay yahuud iyo kiristaanka ku dhaleecaynayo dad badan oo ummaddan ka mida bale badidooda kaga dayan doona ya marka macnuhu waxa weeye iska ilaaliya oo iska jira oo waxyaabaha ilaahay dadkaa hore uu ku dhaleeceeyey ka fogaada alcishruuna masalada labaatanaad annahu mutaqararun waxaa sugnayd cindahum ay cinda saxaaba saxaabada agtooda ana alcibaadaati in cibaadooyinka mabnahaa waxa ay ku dhisan yihiin cala alamri amar uu yahay yacnii amar rasuulka ka soo baxa calayhi salaatu wasalaam oo waxay aaminsanaayeen cibaadada ilaa rasuulku sharci gareeya inaanay cibaado noqonahayn waana sida ay tahay taana waxaa u daliila markay dooneen geeddii inay ka barakaystaan ma iska bilaabine rasuulkay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam marka arrintaasi agtooda mid mutaqarir ahoo sugan bay ahayd fasaara fiihi atanbiihu fasaara waxa aaday fiihi baabkan dhexdiisa atanbiihu baraarujin calaa masaa'ili lqabri su-aalaha qabriga laysku baraarujiyey saddexda su-aalood ee qabriga laysku laysku weydiinayaba waa laga qaadanayaa buuri baabka amaa man rabbuka su-aasha koowaad waa man rabbuka ee miyaa fa waadixun iyadu waa iska cadday oo sida isaga caddahay waxa weeye dee inuu ilaahay jala wacalaa rabbi yahay oo wax abuuray uu wax arsaaqo maamulka iyo mulkiga leeyahay cidiba iskumay diidin dee soo maha wax alla wax cid isku khilaaftaba hee ma jirto kufaartan xataa asnaamta laatiya cuse iyo manaato caabudayey umay caabudahayn inay waxa weeyaan markaa iyadu abuurtay ama ay arsaaqdo ama ay wax dilayso ama ay wax noolaynayso umay caabudahayn ee waxay lahayn inay noo ergeysaanu doonayna ama ilaahay noo dhoweyso soo ma aragtid markaa taas waa iska caddahay wa amaa ma nabiyuka miyaah waa su-aal labaad oo qabriga laysku weydiinaya ma nabiyuk nebigaagu waa ayo iyaduna sida baabka ay ugu jirtaa waxa weeye fa min ikhbaarihi warankiisaa laga qaadanayaa bianbaa'i lghaybi waxyaabo maqan uu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa reer banu israa'iil waxay nebi muuse ku yidhaahdeen oo kale iyo waxyaabaha markaa dib ka dhici doona iyo waxa uu sii sheegayna wuu dhacay waay markaa taasi nebinimada nebigeenay muujinaysaa weeye wa amaa maa diinuka maa diinuka miyaah macnaheedu iyo diintaadu maxay ahayd waxaad ilaahay ugu dhowaanaysa fa min qowlihim baa laga qaadanaya ijcal lanaa ilaa aakhirihi ijcal lanaa noo yeel daata anwaadin macnihii ijcal lanaa waxay ka dhigantay ishrac lanaa noo sharci garee oo sharci nooga dhig iyo arrin markaa wanaagsan oo daaco ah inaanu geedkan ka barakaysano marka halkaasay diintii ku jirtaa ilan diintu waa shayga ilaahay loogu dhowaado ee lagu caabudo maogta الحادية والعشرون أنه أن سنة أهل الكتاب أهل الكتاب كالسنة دودو هي طريقة دودو مذمومة مدو لدلعي وهي كسنة المشركين سيدا وضد مشركين تبا يتهي مد دلعيسا الثانية والعشرون أن المنتقل قفك كسوغوري من الباطل باطل الذي باطل كاسو اعتاده كعادة دكت قلبه قلب جيسو laa yu'manu aamin loogama aha an yakuuna inuu ku sugan yahay fii qalbihi qalbigiisa baqiyatun hadhaa min tilka alcaadati caadadaa xun markaa ka midi qofka caado xun ka aagbadasho ee ka wareegee ka taga aamin loogama aha inay wax ku sii hadheen qalbigiisa liqowlihi baa u daliila wanaxnu xudathaau cahdin bikufrin marka maxaa ku kalifay inay geedan codsadaan lianna gaallimay dhowaan ka yimaadeen waxyaabaha ay samaynayeena dhirtaa in la caabudaha ka mid ahayd oo laga barakaysto tiibaa markaa geedkan ay soo mareen ay ku xasuusteen sidaa awgeed baa qofku shay xun marka ilaahay uu waafajiya inuu ka tago oo uu ka fogaado waa inuu waxa weeye aada iyo aada uga dheeraado ehelkiisa ka tago asbaabta shaygaa ku soo celin karta uu ka tago qalbiga ka jaro soo ma aragtid wax kaloo wanaagsan ku mashquulo hadaad imika balwad lahaan jirtay oo aada balwaddii iska dayso ya waxay keensanaysaa inaad dadkii aada la cuni jirtay iyo halka aad ku cuni jirtay iyo asxaabtii aada lahayd iyo kuwii aad maaragtay wax alla wixii aad ka goosatood ka fogaato soo maha ad masaajidda ilaahay iyo dadkaa wanaagsan ee shaarka cadaad raacdo dii haddaad tidhaa waan daynaya haddana halkii soo fadhiisato ya ood soo dhex fadhiisato kuwii marka horeba aad wada isticmaalayseen marka damba bay ku odhan bal qorigaa caajiska iskaga duuli soo aragta ayuun baa lagu odhan oo goor alla gooraad ku noqotay bay isgaran weysid kolka had iyo jeerna qofku markuu waxun caadaysto ciyaadan billaah shaydaanku wuxuu ku dadaalayaa inuu ku hayo oo wixii aanu sii dayn ku hayo wuxuu odhanaya waar ilaahay waa kafuururaxiime iska maaragta wuxuu odhanaya haa tan imanka iskala qabsatay oo dee maaragta isu taageli maysid imaka haatane dee iska sii wado waar meel aad imanka ka soo noqoto ma joogtid niyo mamakaad maarag adaa meel aad iska daba qabatay isma jooga ma fahanta adigu calaa kulli xaal waxyaaba noocaasuu ku akriyaya kullu dalika waa inuu qofku iskaga tago oo uu ka fogaado masaladaa ku saabsan cibaadaadku waxay ku dhisan yihiin amar waxay ahlulcilmigu qaacida ahaan yidhaahdaan alaslu fi lcibaadaati alxadru walmancu qorta qaacidada ninkii qalin haysta alaslu fi lcibaadaati alxadru walmancu cibaadaadka asal waxa u ah in la diido oo aan la furin ayaa asal u ah ma fahanta laakiin iska caadaadka iyo waxyaabahan kale waxa asal u ah inay mubaax yihiin marka cibaadadii kolka hore lama furi karo ilaa loo helo daliil iyo sharci loo helo soo ma aragtid marka daliil loo helo umbaa la odhanaya waxaasi waa cibaado waxaasi waa wax wanaagsan dhalashadii rasuulka hala xusay dadka qaar leeyihiin maxaa u daliila xuskani cibaadada laga dhigaayo maxaa u daliila inuu cibaado yahay haddii daliil la helo fa cala ara'si waalcayn haddii la waayo cibaado maahe waa bidco oo waxaan diinta ka mid ahayn oo diinta loo ekaysiinayo marka cibaado kastoo ilaahay loogu dhowaanayo laabud waxaa in daliil loo hayo soo ma qalbaysaa haddii daliil loo waayo cibaado waxaas noqon maayo waa qaacido muhiima sheekh islaam ibnu taymiyana hadal uu qaacidadaa ku sharaxayuu leeyahy oo muhiim ah oo muxadisiinta iyo fuqahadii ahluxadiidkana uu ka soo rarayo oo ku yaala alqawaacid annuuraaniya gaar buu u daabacan yahay safxadda boqol iyo afar iyo soddon waxaa kalood ka eegi kartaa majmuucu lfataawa jiska labiyo labaatanaad shan boqol iyo toban safxaddaana waad ka eegi kartaa hadal fiican buu leeyahay oo uu ku sharaxayo oo wuxuu odhanayaa fabiistiqraa'i usuuli shariicati naclamu ana alcibaadaati alatii awjabaha allahu aw axabaha laa yahbutu lamru biha ila bisharci uma qaal wuu sii wada hadalkii ilaa uu yidhi ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وارجع إن شيئنا لقى إيقدونه marka walaalayaal la isku soo duuduubo barakaysigu wuxuu u qaybsamaa mid markaa mashruuc ah waa kaa aynu soo sifaynay oo ah shay sharcigu sheegay inuu barako leeyahy in laga barakaysto sidii sharcigu sheegayna looga barakaysto iyo mid mamnuuca kaa mamnuuca ahina wuxuu noqonayaa waxaan barako lahayn in laga barakaysto koow iyo wixii xataa barakada lahaa si aan sharcigu markaa ogolayn ama sharcigu aanu sheegin in looga barakaysto qudheeduna waxay noqonaysaa barakaysi mamnuuca oo aan la ogolayn bay noqonaysaa barakaysiga shay aan markaa baraka lahayn laga barakaystaana waa shirki waqad yakuunu asqara waqad yakuunu akbara bixasabi ictiqaadi alfaacili qofka saa samaynaya ictiqaadkiisa kolka la eego وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك